abaartii dabadheereed ee sannadihii lasoo dhaafay ka jiray deegaanada ismaamulka wajeer ayaa waxa ay sababtay in la xidho goobihii waxbarashada sida madaariista qaar madarasada tawakal oo carruurta magaalada adibohol ay ka baranayeen culuumta islaamka ayaa loo xiray dhaqaala dari aawadii maadaama dadka tuuladaasi ay hayeen dad xoolo dhaqato ah abaartuna ay ka laysay xoolihii madarasada tawakal oo muddo albaabada isugu laabneed oo aanan waxba laga baranaynin ayaa waxaa maanta dib u furay mudane cabdirashiid baash wakiilka deegaanka hadhaadhow cadibohol meesha aan maanta joogno waxaan furi haynaa madarso lagu barta culuuma sharciya waaye waxa lagu baranahayo waxaan u malaynaa dadka qaar inay xogahoo dareensaneen sababta loo socdo ama waxa lagu soo kordhinayo dugsiga qur-aanka oo meeshaan kasii furnaay waxaa ogaataan halkaanayta waxaa ka dhisan qolol jiif ah oo culummadii looga tirigalay iyo galaasii wax lagu baran lahaa halkan ka dhisan ilaa lix fasal ayaa halkan ka dhisan waxaan leenahay ciddii gacan ka geysatay oo walaalkii gafanaha hadda joogo ka mid yahay khayr allah siiya adduunku waxaa ugu xun waxa aa haysatid oo ilaahay gacanta kuu geli haddana haddaanaa garanaynin sidii loo isticmaalo nasiib darro wax taa ka weyn ma laha waxaan u malaynaa galaasaan muddo waqti bay furnaayeen laakiin cadibuhol nasiib uma yeelin inay ka faa'iidaan inta badan low wax yaroo dadka ka mid ah quraanta qur-aanka islaamka ay ka xifdiyeen laakiin culuumu sharciya waxa la yidhaaho halkan ka najaxay oo ka baxay oo laiskugu imaado wax laga bartay ma laha soo saas maa raacadi bool marka maanta waxaan wadna waxaa weeyaan in culummadii meesha qur-aanka ilmaha ku baraysa iyo joogtay waxa ahayaan aan dhiirigelino qur-aankii kariimka ah ay sii baraan annakana culuuma shariiciya aan kusoo kordhisano qeybihiisa kala duwan maadaama hadda mu'asaskii hore oo bilowga hore aan joogna madarsada waxay u baahata inaan garab istaag gacanna aan ka geysan ayaan isku dirayna dhanka kale waalidiinta ayuu waxa uu ugu baaqay inay iyaga qudhoodu ay ka faa'iidaystaan madarasadan ay culumta ka bartaan waxaan leeyahay odayaasha halkan degan oo nasiibka u yeelatay maanta magaaladooda madarse in laga furo ama gabdhaha halkan degan oo maanta nasiib u yeeshay madarse in laga furo magaaladooda ciyaalka aad dhashay kelix ma aha naftaada ilaahay hadhowtay waa kula xisaabtami doonaa wixii cimrigi uu ku siiyey xoog uu ku siiyey caafimaadka uu ku siiyey waa kaala xisaabtami doonaa maxaa ku qabatay maadi waxa aan doonayaa waxaa weeyaan haddaa subaxii soo geli kara casirkii hal waqti qur-aanka kariimka waa baratid iyo mu'asaaska biluuqa alcarabiya aa ka fahantid wax un bara lagama weynaada ciddii kuu quslaysaa kuu qusasho ku dhahda maama hebel dugsi ay aadaa laakiin ilaahay atiisa qofka looga jecel yaha noqonay qaar ka mid ah culammada ka soo jeeda galbeedka wajeer iyo deegaanka hadhaadho ayaa waalidiinta dhankooda ugu baaqay inay carruurta madarasada keenaan maadaama dib albaabada loogu furay ay anfici doontaa waxa waay jiilka soo socda ay anfici doontaa madarsadan cid kale oo u maqan isla sugaysiin ma laha cid kale oo u maqan madaxweyne u maqan ma laha walaa fulaan u maqan ma laha jeebkiina maalkiina xoolihii aabbayaalkiina inkaga dhinteen waxaas dhididkiina ku keenteen ayay sugaysaa madarsadaa inaad isgarab qabatiin marka ugu horraysa ilmihiinna aas geysiin ood waxbartiin haddaas ilmihiin waxbartiin adduunyada way hormartay waa la kala fakaday waana la kala tagay cagana maaha adduunyada ayaa qaybta ay kala samayn kala qalbi ay iskala qabsanaysiin waa midda labaad ee walaalayaal maalkii isku bixisiin fii sabiililaahi ayaday noqonaysaa sadaqatu jaariya waxa aan iskugu imaanay waxa waaye owlaaddeenna halkan joogto oo ah qurat acyun waxay indhaha ku raaxaystaan in ay maaragtay meeshaan ilaahay subxaanahu watacaala ay degan yihiin meel ay wax ku bartaan oo ayaga iyo waalidkood isu kaalmaystaan inay ka soo baxdo wax intaa i dheeri ah m c a ga laga soo doortay halkan oo owlaadeenna ka mid ee walaalkeena ee mar kasta la'ayo war dadka meel ay joogaan waxaan qabanno owlaadaas in wax ku barnaa sideen yeelanayaa yaana la tagaayaa sideen ku bixi karnaa waxaa la rabaa qof kasta oo inaas ama kelimad ama maal ama naf quri karaas malaynaysid waxaa naftaada waxaad ka hormaraysaa waxa ay bulshada isku leedahay haddaa aas oday bulsho tahay iimaanaa tahay haddaa aas jiif tahay iimaanaa tahay haddaa aas kaansoolo tahay iimaanaa tahay haddaa imbi tahay iimaanaa tahay bimacnaa qof kastooy bulsho ka dambayso isa ku xidhantahay waxa waaye waxaa la rabaa inaas ku hogaamiyo xaqu bulshada ama mujtamaca ku nool halkan ku nool in ay noqdaan afartaas nooc inay noqdaan inay noqdaan kaalmeeya mustamiiciin dhegaystayaal inay noqdaan arday oo maarata waxbaranaya in ay noqdaan mucalimiin intaa ayaa maaragtay ayaan u imaanay inaan xasuusin ama u sheegna ummaddan waa anfacaya marka waalidka waxaan isku boorinaynaa inaan ardayda wax barna ilmaheenna wax barna si kastaba ha noqotee mudane cabdirashiid baash ayaa tan iyo markii xilka loo dhaariyey si kastaba ha noqotee mudane cabdirashiid baash ayaa waxay dadka deegaanka aad ugu ammaanayn dadaalka uu ku bixinayo dhanka diinta culumta islaamka iyo madaariista waxa uuna dhankiisa ballanqaaday inuu taakuleen doono madaariista cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta sta ismaamulka wajeer